madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo mar kale u tartamaya xilka madaxtinimo ee somalilan doorasho dhici doonta maalinta arbacada ayaa v o da u sheegay inuu ku rajawan yahay inuu dhaqan galo isafgaradkii dhex maray somalilan iyo etoobiya isagoo sheegay in dhinacooda ay wax walbaa diyaar yihiin balse dhaqangelintiisa ay ka sugayaan dhinaca etoobiya dhinaca kale madaxweyne biixi ayaa ka hadlay dagaalkii laascaanood ka dhacay sanadkii hore oo ku eedeeyey inay ka dambeeyeen kooxo huwan ah wariyaha v o da zahra ciidla nuur oo madaxweyne biixi waraysatay ayaa ugu horreyn weydiisay sababta ay xukuumadda biixi si faahfaahsan ayna uga hadlin dagaalkii ka dhacay sool
laascaanood wuu jiray sababtiina aan kuu sheego cid aan somalilan madax banaanadeeda ogolayn oo xeerarka afrika iyo adduunka qoranba diidan baa soo abaabushay oo kala duwan oo aan kuwanta u naqaan ilaa hadda arrintiisa waxaa soo kiciyey waadugeedoo sanadii u dambeeya waxaanu qaadnay abaabla dowladaha caalamka inaanu ku kala bixino safrar badan oo aanu ku doonayno aqoonsi anagu meel walba adduunka dowlad kasoo jirta utagayna qadiyadana waa hordhigayna iyo ur walba garra waa ree iyagu kolba kii aanu hadla hawjara cilaaqaadka ilaa badankooda ay wataan markaa tiina sii xoogeysatay oo ole aada iyo aada xooga maanu ku qaaday arrimaha dibadda sidii aqoonsiga loo abaari lahaa sababtaan u abaaray waxa weeye labi toban sanad oo hadal waday de hadal mu ahayn meedaalha waa la tagaa waa la shaaxiyaa beritanaan soo noqono in buxal ku dhamaado arrinta mucdaaba in laga wada hadla waa diiday kaa taa aanu qaadnay oo dadka somaliland dhalinyaradii aqoon-yahan diasporo gedi hawshaasoo loo wada guntaday ayaa u dhacday in la yidhaahdo waar malaha iminka shirar iyo hadal ku daalin mayna hadday dhowdahay alla waxyeelay sababta ku cudurtaas ah welina waa arrintaala gudagalkeedii iyo waktigii doorashada soo beebay horta waan doorashadii la qabta markay doorashadu iminka haddii alla yidhahdo dhamaatana waa arrin la geli doona
ma ku talo jirtaan ama ma suurtagal ma tahay in wadahadal idiin bilowdo idinka iyo madaxda khaatumo oo imika ka taliya magaalada laascaanood oo si dagaalkaa dagaal dambe aan u dhicin oo dadka aan maaragtay dhibaato kale usoo gaadhin xal iyo wadahadal inuu imaan karo waxay ku xidhantay ishkalo kastoo jirtaa horta dagaal kastaa in kastaa socdo adduunka qaar baa saddex boqol laba boqol sanay meelaa socda nabad buu ku dhamaada taa ogow markaa dadka kolkaa xukunka haya labada dhinac is qabtay sida ufkalan bay ku xidhantay inaad safgaran waayaan oo cododkii socoto iyo inaad safgartaan oo dhameeyaan taa waktigeedanu deynaya
waan gartay madaxweyne doorashadan imika ololihii socdo ee muddada kooban ka harsan tahay aynu gudagalno xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kaasoo horjeeda dhaliilo badan bay kuu soo jeedinayaan ay kamid tahay furfur ku yimid bulshada oo xukuumadaadu ay sabab ahayd sidii lagugu eedeynayo kala qaybsanaan bulsho waxqabad la-aan maxaad kaga jawaabaysaa eedaha caynkaasa ee kaaga imanaya mucaaradka horta mucaaradka hadalkiisa ku jawaab male waayo isagu wax alle wixii dadka loo qabtay iyo wixii wanaag jiraba waa inuu xumeeya si uu helo taageero ah warsho cidana fadhidaayeen meesha ninkan ninkana wax qabanay ma raacna marka hadalkoodu waxaa la yidhahdaa or ooleh iyo bolotig xeshood ma leh runiyo been kala saac ma leh iyaga dee waa loo ogoliyay hadoo waxaa la yidhi brobaganda lagu macashaa waxaan u bixinaa brobagandada kaambeynka waktiga magaalada waxaa lagu leeyaa yaa midia lagaa badin brobagandada midia kiina uu sii meel baasuu inala gaarayba guud ahaan waan garta oo dee xitaa caqliyadii diintii dhaqankii meel bau jira si dadka galaayo loogu sheego markaa su-aal baa iyaga la weydiinaya hadday bulshada furfuran tahay haddii dalku kala tegey haddaan waxba la qabanin haddii aan dhaqaalo haynin sideebay u suurto gelaysaa doorashada xamaasadeeda iyo kaabiinkiisu intaan leegyahay halkay dooraanba ay ordayaan sidee u suurto gelaysaa yaa u haya mayagaa haya waxaasoo dhan nabadda adkeynteeda ummadda isku haynteeda suurtagelinta doorashada mucaaradka haya dowladda hayso hadday taa dafiraan dee waa niman ku indhala waxa iyagu doonaya taasina inta badan guul ma keento hadday dhaliishaa ay sheegaya jirto oo isaa u badan tahay doorasho lama qabteen magaaladan la mushaaxeen magaalada ko dhan magaala magaala dhibaata ka jirta dhan waa boqol meelood bay dhibaata ka jirta wax weyn maaha dee seen suurtooda waxay akriya haddii arrintii